بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كل xusuusintu waxay u baahan tahay update waanada laftigeeda update u baahan luqadii combyuterka haddaynu ku hadalno marka casrigii baynu joogn casri waxaynu joognaa sheekada iyo shaaha iyo shaqada saddexdaasi raggii ay la tegeen idan waxaan baraarujin lahaa qofku in aanu laba arrimood ka qadin inuu waxna faa'iidaysto waxna faa'iideeyo noloshaadu way ku baaba'aysaa haddii aad istidhaahda iska shaqayso waxna cunun adoo fogaaday ama libdhay unbaad isarkaysa saaxiibbadana kala tagteen marka waa inaad ku xisaabtantaa maalintii hal saacadna inaad faa'iidaysto afar iyo labaatanka saacadood hal saacana inaad faa'iidayso waxaad faa'iidaynaysaa dabcan wixii aad fahmayso tufiid bima tafham waxaad si wanaagsan u fahmayso ama ehelkaaga u faa'iidee ama asxaabta wada shaqaysataan ama ummaddaba guud ahaan waxaasi qoraal buu noqon karaa aada qorayso qowl aad bixinaysana uu noqon karaa marka taasi waa qodob weeye dad badan oo halkan intay ka dareeraan maqaaxidun ka sheekaynayo ka shaahaynayaa jira qaar kaloo shaqadii gelinkii hore ka dhigay gelinkii dambena ka dhigay habeenkiina ka dhigayna way jiraan kadibna isagoo ciirayunbu saa u dhacayaa subaxdiina wuu kusoo toosayaa saasay ku dhammaanayaan tobankii labaatankii soddonkii sanaba walaa budda an tastafiida wa tufiida kulla yawmin waxaa markaa ifaadadii ka mid ah in haddaad adigu aada faa'iidaysanayso saaxiibadaada isku shaqo tihiin inaad xafiiska kaga imanayso inaad maalinba mid soo kaxayso qolada halkan sii dareerayay ina yar daawadanaya qaarkood aad soo qabataa tidhaa war halkan ha ka tegine ama deriskeennan ha ahaado ama duruusta salaada subax ka socota masaajidada kaiyo meelaha kaleba ha ahaado shardigu maaha deriskeennan laakiin qofku waa inaad saaxiibkaa ehelkaaga kusoo irshaadisaa ood kusoo jahaysaa inuu meel fadhiisto oo uu ka faa'iidaysto duruusta cilmiga bilaashka ku baxaya waana nicmo la weydiin doono qofka laa an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay sababtaada qof keliya ku hanuuniyo waxay ka fiicantay geela cascas geela cascas bay kaaga fiicantay markaa inaad tidhaahdo wey saaxiibow jahli baa kugu rasaysane aada iska furfurtide kaale casharkan xaadir bal wixii aad ka macaashtay ka soo qor wixii kaa qabiyo ahaa xusuuso marka intaasaynu baraarujin lahay waa laga yaabaa sanadkii haddaad toban qof keento duruusta dee waxay faa'iidaystaan o dhan miisaankuma lagu saaraya waxaynu ku dhex jirnay qaybtii raqaa'iq cilmiga qayb waxa weeye qaybtan axkaamtee la raacayo ee nidaamkee la fulinayo qaybina waxa weeye koosaarteediio ama iidaankii qalbiga dabcinayay si uu qofku nusuustaa ugu heellanaado waa sidii towraad iyo injiil isu kabayeen towraadina axkaamtii la raacay ahayd injiilina waxay ahayd raqaa'iqii qofka jeclaysiinayay towraad sidii loo raaci lahaa wajacalnaa fii quluubi aladiina itabacuuhu ra'fatan waraxma markaa raqaa'iqii qalbiga dabcinayay baynu ku dhex jirnay ducadii nabiga ka soo aroortay calayhi الsalaatu wasalaam can abi saciidin اlkhudriy ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku waxau uhi man qaala qofka idhaahda radiitu billaahi rabba ilaahay rabbi baan raalli uga noqday inaan rabbinimada cidina ku haysan wa bilislaami diinan dhaqanna islaamnimada ayaan raalli uga ahay inay dhaqankayga noqoto iyo dhaqanka ummadda wa bimuxamedin rasuula sala allahu calayhi wasalam nebi muxamedna inuu yahay rasuul ayaan raalli ka ahay wajabat lahu ljanna jannaa u waajibtay baa lagu oo u sugantay oo u mutaystay waa dhowrkaa erey saddexdaa erey waxay ka turjumayaan inaad ilaahayna rumaysan tahay addoon inaad noqotona ogoshahay waqad istaslamta aada isdhiibtayna can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi man sallaa calaya waaxidatan qofka hal mar aniga igu salliya sala allahu calayhi ilaahay wuxuu ku salliyaa casharan toban jeer salliga ilaahayna waa naxariisu kugu shubayo waayo salligu markiisa hore ducaa buu ahaayo dee nebiga waxaynu u ducaynaynay inuu ilaahay naxariis iyo nabadgelyo siiyo cid kaleoo ilaahay uu sii baryayaana ma jirto marka naxariis buu siinayaa qofka nebi maxamed hal mar ku salliya idan markaa ducooyinkiina waynu wadaynaa salligii nebigana waa ku daraynaa iyada oo aynu ducada kusoo khatimayno can aws bni awsin qaala qaala اnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi inna min afdali ayaamikum maalmihiinna kuwa u fadli badan waxa ka mida yowma aljumuca maalinka jumcaha maalmihiinna u fadli badan buu ka mid yahay faakiruu waxa aa badisaan calaya aniga min asalaati fiihi ina aa maalinkaa jumcaha igu sallidaan salliga badiya fa inna salaatakum salligiinnu macruudatun calaya aniga waa la ii bandhigayaa marka cibaadooyinka jumcaha la badinayo haddii xadiiduu sheegaya ha ku gooni yeelina jumcaha qiyaam iyo siyaam qiyaam gaara ama sarajoog gaaroo habeenkii samaysaan iyo soom gaara ha ku gooni yeelina hadduu sheegayey kani wuxuu sheegayaa salliga in la badinayo salligiinu macruudatun calaya waa la ii bandhigayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la soo gaadhsiinayaa qofka iyo salligiisa qaala wuxuu yihi raawigu faqaaluu yaa rasuula allah asxaabtu waxay idhahdeen rasuul allow wa kayfa tucradu sidee lagugu soo bandhigayaa salaatunaa calayk salliga iyaga aanu kugu sallino sideebaa lagugu soo bandhigayaa laguu soo gaadhsiinayaa waqad arimta adiga oo ramiimka noqdo ciiddu ku cuntay sidii dadka dee ay ku ogaayeen marka la aaso unbay u dhaqmeen qaaluu yaquuluuna waxay u jeedaan asxaabtu balita baali baad noqotay qaala markaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay baraka badnaayo xumaan ka kor noqoye xarama cala alardi dhulka waxa uu u diiday ajsaad alambiyaa akla ajsaadi alambiyaa ambiy nebiyaasha jidhkooda inay cunto ilahay uu ka xaaraantinimayay xarama wuu ka mamnuucay sala allahu calayhim ilaahay salligiisa dushooda ha yeelo nebi maxamed baa ku salliyaya ambiyaduu ku salliyaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadaasoo isaguna uu ku jiro isaguna wuu isku salliyayaa ambiyadii kalena uu ku salliyaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka taasina waxay noo tilmaantay nebigu inuu jidhkiisuna caadi yahay noloshiisuna caadiga tahay qalbi qabriga dhexdiisa uu ku nool yahay jidhkiisuna ku fayow yahay ilaahayna ogeysiinaya cid kasta oo ku soo salliyaysa arrintaasina waa arrin aada iyo aada u muhiima bushaarana inoo ah markaad rasuulka ku salliyaysana dee idigii hor joogo sidii aada u ixtiraami lahayd ee qalbigaaga u soo jeedin lahayd baa loo baahan yahay adigoo qaafila maaha waa adigoo soo jeeda wey marka khusuusiyaadka iyo waxyaabaha ambiyada loo yaboohay ayay taasina ka mid tahay ilaahay ugu deeqay xadiidkuna markaa waxa aynu ka faa'idaysanaynaa salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo jumcaha in la badinayo ducadiina lagu darayo baabunahyi qofka waxa loo diiday waa aadaabtii ducadaynu ku jirnaayo waxaa ka mid ah asmaada ilaahay in lagu baryo waxaa ka mid ahaa salliga nebiga in lagu daro waxaa ka mid ah ammaantii ilaahay in lagu daro waxaa ka mid ah aadaabta ducada inaad iska dayso inkaarta iyo habaarka oo aada noqoto ducayeel aan habaaryeel ahayn baabunahyi qofka waxaa loo diiday an yadcuwa alinsaanu inuu qofku habaaro calaa ahlihi wa maalihi ehelkiisa iyo xoolihiisa ehelku waa ayo waa ubadkaagii waa oridaadii waxa weeyaan asxaabtii iyo aqaaribtii kula joogtay xoolahana ha habaarin ka u horreeya wax ku waayayaa waa adiga wey karis xun iyana wax kula baalay karis xun hadday islaantu si xun wax u kariso ta u horrayse gaajoonaysa waa iyada haddaad wax inkaarto ka u horaysay ku dhacaysaaba adiga ah adigun bay lacagtu kaaga dhammaanaysaa daaweyntooda can jaabir bni cabdilaahi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa tadcuu calaa anfusikum naftiinna ha habaarina gaaladaa sidaa yeeloo qofkuu isdilayaa ama uu isgaraacayaa ama uu ishabaarayaa haddii wax yara ku yimaadaan walaa tadcuu calaa awlaadikum hana habaarina awlaadiinna macnaa carruurtiinna ha habaarina walaa tadcuu calaa khadamikum shaqaalihiinna ha habaarina walaa tadcuu calaa amwaalikum xoolihiinna ha habaarina oo dacaa hadday ka daba dhacdo calaa habaar bay noqotaa hadday laami ka daba dhacdana ducay noqotaa dacaa lahu dacaa calayhi saasaynu hore usoo xusna walaa tuwaafi laa tuwaafiqu ha ku beegmina min allaahi taaa tabaaraka wa tacaala rabbi xaggiisa saacata naylin saacad wax la gaadho fiiha cadaa deeqina ay jirto fayastajiiba lakum dabeetana ilaahay wuu idin aqbali saacata naylin naala yanaalu naylan waa gaadhidda saacad wax la gaadho oo maxaa la gaadhayaa fiiha cadaa waxbaa ku sugan wax la isa siiyo marka waxaa lagu siinayaa ama wuxuu noqonayaa aqbal duco ama habaar aqbalkiibuu noqonayaa marka saacaddii ijaabada haddaad ku beeganto fayastajiiba lakum dabeetana ilaahay uu idiin jawaabo oo u idiin aqbalo waxaa lagu aqbalaya inuu habaar noqdo khalaas marka cadhadaada iska cesho iyo inkaartaasi kaa dhicinay kugu dhicina aadaabtii ducaduna waa taa qadiicaturaxim waa inaanay noqonin ducada baabu salaati calaa kayri nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga cidaan ahayn in lagu salliyi karo qofkii muslima ee awliyada ilaahay ka mida ee ashahaadanaya ama malaa'igta ha ahaado ama mu'miniinta ha ahaado salliga lagu salliyaa inaanu ka mamnuuc ahayn laakiin uu jaa'is yahay cid kale in lagu salliyi karo cidda lagu salliyayo ambiyaduba hormuud ha ka ahaadeen iyo malaa'igtueh ayaa xadiidkani daliiluu yahay ha la yaabin markaa cid kaleoo lagu saliyey haddaad aragto maadaamuu rasuulku cid kale ku saliyey can jaabir bni cabdillaah anna mra'atan qaalat lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam gabadh baa nebiga waxay ku tidhi salli calaya wacalaa zawji anigiiyo ninkayga nagu salli faqaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu idhi sala allahu calayki wacalaa zawjik adigiiyo ninkaagaba waan idinku salliyeeye allah ha idiin naxariista bal lacag baa kaga baxaysa waxba kaga baxayaa ma jireen waayahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan wanaag ahaynoo ugu kordhayaa ma jira salliga isagaa lahaa islaantan markaa raalliyadii hadday tidhi anigii odaygaba noogu deeq dee oo buuhi waaye marka xadiidku waxa uu caddeeyey in lagu salligi karo cid aan ahayn rususha ilaahay iyo malaa'igta waa isaga laftiisuna waa kan ku salliyey qur-aankana ilaahay wuxu uhi wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum qolada sekada kuu keentaa ku salli markaasuu ihi allaahuma salli calaa aali abi awfa qoyskii reer abi awfe markay sekada u keeneen wuu ku salliyey nebigu marka qur-aankiina wuxuu faray dadka inuu nebigu ku salliyo isaguna wuu ku salliyey innaguna cidaan rusushahayn haddaynu ku sallidno ku sallina dhib ma jiro asxaabtii ama dee qof kaleo mu'minaba dhib ma jiro waa kaas baabkaasu u dhigtay sheekhu saa daraaddeed dadka qaarkood ba calayhi salaam caliy bna abi aalib yidhaahda marka haddii aanay nuscatu tashayuc dareen shiica haddaanu la soconin ee duco caadiya ay tahy dhib maleh isagii asxaabta kale toona baabu ducaa bidahri اlgayb waa ducada aadaabteedii waxaa ka mid a dadka walaalahaaga ah iimaanku idin walaaleeyey ehelka ducada u ah inaad u ducayso iyagoo kaa maqan adiguna ay kuu soo duceeyaan iyagoo kaa maqan ducada iyadoo la kala maqan yahay laysu diraana dheeraad bay leedahay aanay ta lays hor jooga lifekee tooskii lahayn can umi dardaa qaalat waxay tidhi xadaanii waxa ii warramay sayidii abudardaa sayidkaygii magacaa la odhanaya abudardaa oo ilmahoodaasaa loogu magac daray dardaa iyaduna waa umu dardaa isaguna waa abudardaa oorida inuu ninku sayid u yahay iyaduna odhan karta yaa sayidii wayaa xabiibii ayaa halkan ka muuqanaya waxay ku leedahay sayidkaygi sayidkaygii ila waa kii dumarka markuu nebigu ka warramaya wuxuu lahaa cawaanu cindakum cindakum agtiinay dumarku yihiin kuwo lasoo qafaashoo kale ile reerkoodii bay ka timi marka idan sayiduhaa zawjuha wa alfayaa sayidahaa lada albaab qur-aankuna wuxuu tilmaamay suuratu yuusuf in gabadhii zaliikha la odhanayay sayidkeedii albaabka agtiisa ay kula kulanto saygeediiya sayidku waa saygii un marka inaguba halkaas baynu ka soo qaadanaan malay say bay idhaahdeen waa sayidkii oo lasoo ergaabiyey uun say iyo oori waaya sayidkayga abudardaa waxa ay tidhi wuxuu ii sheegay annahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul nebiga ayaa uu maqlay isagoo leh idaa daca rajulu liakhiihi qofku walaalkiisa diinta kula walaala markuu u duceeyo bidahri اlkayb iyaday kala maqan yihin qaalat اlmalaa'ika malaa'igtu waxay tidhaahdaa aamiin walaka bimil allaha aqbalo adna intaa in leeg baad leeday malaguna hadduu duceeyo ilaahay baa u ogol una aqbalaya haddii aan loo ogolayn maba ducaysa malaa'igtu laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun wixii la farun bay sameeyaan marka ilaahay baa odhanaya ducadan dheh waana laga aqbali walaka milun ba'du waa ziyaado ama tawkiid walaka milun intaa qofka in la egaad ugu ducaysay baad leedahay marka haddaad badaysa adaa badsaday dee aamintii malaa'igtaad ku helaysa marka malaa'ig ilaahay wuu dirayba tan ayaa jira oo dadka isu duceeya uun iyaguna u duceeya marka dadka muslimiintaahi markay wada joogaanna way isu duceeyaan way isxaq dhowraan marka ay kala maqan yihinna way isu duceeyaan marka ay qaar sii hor dhintaanna way u duceeyaan rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waa saas weeye daris nacdalaya maaha dadka kale diinlaawayaashuna inta ay hor ishor joogaanna way isu qoslaanoo way samaanaan markay kala dhaqaajiyaanna way isnacdalaan oo way isu kala tiriyaanoo way isxantaan oo way isxafuujiyaan allah yidhi kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha waa laba qoloo isnacdalaya marka dhaqanka gaalada inaynu soo waaridnaa waa ayaan daro can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxau yihi marka aadaabtii dacwadaynu ku dhex jirnaaye moogta aadaabtii waxaa ka mid ah in walaalahaaga maqan aada u ducayso aada difaacdo dad isu maqan ay noqdaan waxaa aadaabtii ka mid ah in laga ducaysto dadka ducadooda la aqbalayo aadaabtii ducaday ka mid tahay meel waliba suuq xaamiya bay leedahay suuqeeda xaamiga ah ducada in laga raadsado qaala nebigu wuxuu uhi halaau dacawaatin mustajaabaat saddex duco waa la aqbalaa laa shaka fiihinna shakiba maleh shakiba ma leh dacwat اlwaalid wa dacwat اlmusaafir wa dacwat اlmadluum ducadii waalidka ducadii musaafirka ducadii kala dulmiyey macnaheedu waxa weye duca kolka la idhaahdo ducana way noqon habaarna way noqon ducaau lahu wa ducaau calayh labada way noqonaysa soomaalidu horey u tijaabiyeenoo waxay idhaahdeen saddex kaama hadhaan guftin jilib kaba subag iyo kalaam waalid haddaad subag kabato gadaal unbuu dacad kaaga noqon waad soo hunqaaci ama waad shub guftin jilibna kaama hadhooo lixdanka kadib unbaad la kuurkuursan wey markay abwaashu dabacdo halkaasaa beri jogiiga gaadho maad arkaysaa oday leh intii haydaroonigiisu hagaagsanaa muu dareemayn kalaamka waalidkuna waa saas oo kaleo ninkuu u duceeyey way ku soo bixi carruurtiisoo baarri u arkay ka waalidka inkaar ka kasbadayna aabbiyo hooyo awoweye ayay mid kasta ha ahaadee isaguna gadaal buu arkay waxay tijaabiyeen wey dacwatulmusaafirna waa saas oo kale markaa qofka musaafirkaana noo ducee in la yidhaahdo weeye safar qofkii madluumka ahaana isaguna dee waana laga ducaysan karaa habaarkiisana waa la iska ilaalin oo siaad siaad uga ducaysanaysaa hadduu madluum yahay dee waa inaad u heeliso markaasoo dhan ilaahay khayra siiyo aar hebel baa iga fujiye way igu dhageene way qabsadeene ilaahay khayra siiyo kaasaa iga fujiyey ila madluum buu ahaay markaa ku habaare ee dulmiyeyna way ku dhici kii u hiiliyaa xaq ugu hiiliyeyna ducadiisu wuu u heli doonaa waa meelaha suuqa suuqa ay ku jirto weye aadaab ducaa waxaa ka mid ah waktiga aada cabsanaysa inaadan la cararto ilahay inaad u cararto subxaana wa tacaala oonad fooxlana u cararin sixirlowna u cararin daalimna u cararin laakiin ilaahay xaggiisa aad u cararto baabu maa yaquulu rajulu idaa khaafa qowma waa qofku wuxuu odhanayo markuu qolo ka cabsado qoladaasi jinna way noqon karaan insina way noqon karaan cid walba qoomkaas waa qoomamku ilaahay abuuray can abi muusa alashcari ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana idaa khaafa qowman markuu nebigu qolo ka baqdo qaala wuxuu odhanayay allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim yay kula yaraani nebigaa yidhoo magan galay ilaahay ku magan galay waa kelmado kooban oo iijaaz leh macnahooduna guda ballaadhan yihin allaahuma inaa najcaluka ilaahayo waxaanu ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda waxaasi waxaa waa laf dhuun gashay soomaad arag dhuuntuu u galay macnaa uu ka dirgan waayo uu dhaqaaqi waayo wey ninkuu ilaahay dhuunta u galay dee dhuuntu ku dhufan mar hadduu dhuunta ku dhuftay miku soo eegi karaaba wanacuudu bika min shuruurihim shararkoodaanu kaa magan gelaynaa ilaahay kuwa adaanu kugu beegnay awooddaada weyn sharkoodana waanu kaa magan galnay mar haddaad ilaahay ka hoos gashay dee yaa kaa magantiisa ilaahay cidna u soo mari mayso aadaabta ducada waxaa ka mid a alistikaara inaad istikaarada samayso waa markaa istishaara iyo istikaara ayaa jirta istishaaraduna waa inaad ummadda la tashato istikaaraduna waa inaad ilaahay khayr weydiisato waa waa dalab اlkhayri min allah ilaahay baad khayr ka doonaysaa subxaana maa nadima man istashaara walaa khaaba man istikaara waxaa la yidhaahdaa ma murugoodo qofka dadka aqoonta iyo ammaanada le la tashada mana guuldaraysto qofka ilaahay khayr weydiista can jaabir bni cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yucallimuna alistikaara rasuulka ilaahay wuxuuna bari jiray salaada iyo ducada wada socda istikaarada la ydhaah kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan suuradda qur'aankaa siduu noo baro macnaheedu waxa weeye haddii asxaabtu ay yidhaahdaan ducadaa wuxuu noo bari jiray siduu noo baro suuradda qur'aanka ihtimaam weyn buu siin jiray suurad qur'aana baritaanku nebigu dadka barayaa dee wax weyn weeye idan markaa ducadanina waa duco miisaan weyn ku leh shareecada dhexdeeda yaquulu lanaa wuxuuna odhan jiray idaa hama axadukum biاlamr midkiin marka uu arrin doono oo himma iyo lima iyo niya iyo iraada iyo caziima inahaasay sheegaan marxaladaha qofka dareenkiisuu marayo waa himma iyo lima waa marxaladaha u horeeya waxaan uu kugu dhalanayo wuu soo gudbayaa markaasuu khaatiro iyo niya ayuu haddana noqonayaa wixii oo kugu sii adkaaday kolkaasuu haddana sii adkaanayaa iraada iyo casiimu noqonaya go-aan aada go-aansatood markaa fulinayso lixdaa marxaladood buu maraabeen falyarkac ha tukada rakcatayni min hayri اlfariida laba ragcadoodan fara lahayn ha tukado laba ragcadoodan fara lahayn oo nooceeya salaatulistihaarana waa lagu tilmaamaya taxiyat lmasjidna waad ka dhigan kartaa raatibadii masaajidkood tukanaysa imikood usoo gashayna waad ka dhigan kartaa waa laba ragcadoodoo sunnaa un baa layihi walyaqul ha yidhaahdo riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan uma halkaa wowga uma lyaqul oo macnaha ku jira uu yahay marka uu qofku salaada dhammeeyo kadib ayuu ducadan akhriyaya umadu macnahaasay faa'idaynaysa salaada dhexdeeda maaha waa salaada kadib ducadu allaahuma innii astakhiruka bicilmig ilaahu khayr baan ku weydiisanayaa cilmiga aada leedahay daraaddeed waastaqdiruka biqudratig karsiin baan ku weydiisanayaa iyo awood awooddaada sababteeda wa as'aluka min fadlika alcadiim dheeraadkaaga weyn ayaan wax kaa weydiistay fa innaka taqdiru walaa aqdir ilaahayo waad karta anigu laakiin ma karo wa taclamu walaa aclam dantaydaad og tahay laakiin anigu ma ogi wa anta callaamu lguyuub waxa maqan oo dhan baad aada u ogtay allaahumma in kunta taclamu haddaad ilaahayow tahay waa tahay anna haada alamra arrinkani haddaad ilaahay og tahay arrinkani khayrun lii inuu ii fiican yahay yusamiihi wuu magacaabaya arrinka bicaynihi laftiisuu magacaabaya alladii yuriidu arrinkuu doonayo arrinkaad doonaysaa mashaqa mashuraaka ma safar baa ma guur baa wuxuu doonaya haada waa inaad magacowdo af soomaaliya af carabi kaa doonaysa ku sheeg arrinkaasi hadduu ya khayrun lii mid ii fiican fii diinii wa macaashii wa macaadii wa caaqibati amri intaa hadduu iigu fiican yahay diintayda iyo duunyadayda iyo aakhiradayda iyo arrinkayga dambe cidhibtiisa cidhibta arrimaha marka halkaa waxaad ka aragtay in arrimihii la kala qaaday arrimaha qaarkood adduunyadana way kuu fiican yihin aakhirana waa laba laba lagu dhuftaa ka soo baxaysa arrimaha qaarkood waxay weeye adduunyadana way kuu fiican yihin aakhirana way kuu fiican yihin qaarna labadaba way kuu fiican yihin qaarna diintunbay kugu fiican yihin dunyada kuguma fiicno qaarna dunyadunbay u fiican yihin sida dareenkaagu iyo diinta uma fiicna iyomaynu qaadanaynaa markaa afarta ka labada diinta iyo dunyadaba uxun inaga tuur horta ka diinta uxunna inaga tuur markaa maxaa isku soo hadhaya kii labadaba ku fiicnaa ama diintoo keliya ku fiicnaa warku saasuu ku dhan yahay ilaahay ow hadduu labadaba iigu fiican yahay faqdurhu lii wayasirhu lii wabaarik lii fiihi faqdurhu lii ilaahu ii qadar wayasirhu lii ii fududee wabaarik lii fiihi ii barakee mar walba barakadaasi waa barakadoon bayn allaahumma wain kunta taclamu taclamuhu haddaad tahay mid og sharan lii inuu ii shar badan yahay midla alawali sidii horeo kale dheh intaasoo tiri fasrifnii canhu aniga iduw wasrifu canii isagana iga du kolba ka mafcuulka tooska adaa la duwayaa fasrifnii aniga xaggaa ii kaxee canhu isaga iga du wasrifu arrinkanna xaggaa u kaxeeyo canii aniga iga du arrinkana xaggaa u kaxee bariyo galbeed noo kala kaxee waqdir liya alkhayra khayrka ii go-aamiyo ii xukun xayu kaana meeshuiyo uma radinii uma radinii bih igu qanci oo mid ku raali noqda iga dhig mid ka warwaraha iga dhigin aw amase qaale wuxuu uhi fii caajili amri wa aajilihi halkaa hore ayaa lagu bedelayaa caaqibada iyo aaj halkaas ayay gelaysa marka aadaabtiina waa noocaasoo istikaaradana ha la ogaado dadku naftooda iyo arrimahooda iyo go-aankooda iyo barnaamijkoodunbay ictimaadaan iyo takhdiidkooda waxaaga kalena iska wado arrimuhu markay gebagaba kaa soo noqdaanna waa istikaaradaasaa tuka salaatulistikaara waadducaa bacdaha ayaad ku dhaqmaysa aadaabu ducaa waxaa ka mid ah inay laba isugu jirto mas'ala waisticaada waxaad ilaahay baryayso iyo waxaad ka magan gelayso labadaa oo ducadaadu ilaah waxaa waan ku weydiista waxaasaan ku weydiista waxaana waan kaa magangalay kaana waan kaa magangalay kaana saasay isugu jiraysa qaybtii isticaadaduna waata baabun fi listicaada can anas bni maliki qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul rasuulku waxa uu ahaa mid yidhaahda waa rasuulkii ilaahay ilaalinayay malaa'igtiisa uu ku ilaalinayey isagu u ballanqaaday jin iyo insi baynu ka ilaaliyo ayaa adciyadan isticmaalaya allaahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasal wاljubni wاlbkl wاlharab waacuudu bika min cadaabi اlqabr waacuudu bika min fitnati اlmaxya wاlmamaat ilaah waxaan kaa magan galay alcajzu wاlkasal labadaa cudur waa qofkii oo ka caajisa kana wahsada wixii dantiisa ahaa diin iyo duunyaba ka caajisa waa cudur cudurrada dadka ku dhaca weeye inuu qofku waxba qabsan waayo waljubni waalbukhl bakhaylnimo iyo fulaynimo labadaasina way islaasimaan oo ma kala dhammaadaanoo ninku hadduu xoolaha ka baqdo cadowna hadalkeeda daah neefkaa ama kaashkaa soo eegaya hadduu ku dhiiran waaye ma nin qori hoystu ku dhiiranaya ha ka yaabin intuu boodhka iska tumuu shaydaanka iska afuufo ayuu neefkiisan soo qaban kari waaye waa fulay dee nin halkan soo taagan oo indha burburan oo muruqyo kuusanna oo madfac soo ridayana hadalkeeda baddah marka labadaas saasaa la isugu xidhiidhiyey qadiyadda hunguriga iyo shajaacaddu macnaa inuu qofkii hungurigiisu yar yahay waa inuu dhiiran yahay oo naftiibuu hakin karaa taasina dee tajribadeeda qur-aanku wuu inooga warramayoo ninkii daaluud la odhanayay hunguriga dadku sii tijaabiyey oo haraad buu kusii tijaabiyey intaanu macrikadii iyo dagaalkii cadowga geynin markaa ninkii biyahan cadcadee hungurigiisii xajin kari waaye waa bal naga hadh buuri cadowgana naga celin kari mayside waxaad ku bakayshay inaad naftii waxay diidayso marsiiso waay waxaan kaa magan galay gabowga gabowgaasina waa ardal alcumr ilaahayna waa ka magan geliyay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaalamayo ordayo fardafuulah ayuu adduunyada kaga tegay saddex iyo lixda waxaan kaa magan galay cadaabka qabriga iyo geerida iyo nolosha fitnadooda inay diintu kaa baabaaday kaa xumaato can anas ibni maalikin qaala wuxuu uhi kuntu akhdumu nabiya sala allahu calayhi wasalam waa sharaf wey rasuulkaan u shaqayn jiray buu fakuntu waxaan ahaa asmacuhu kaiiran yaquulu in badan baa nebi maxamed maqli jiray oo ku ducaysanaya oo odhanaya allaahuma innii acuudu bika min alhami waalxasan wadalci ddayni waqalabat اrijaal waxaan kaa magan galay hamiga iyo xasniga markaa hamiguna waa murugada faraha badan ee qofka ka haysata waxa soo socda xusn iyo xasan waa wixii hore tegey dadku intay halkan joogaan cadho iyo ciilunbay qabaan cadho iyo ciil wixii soo maray iyo waxa dambey ka warwarsanyin ima alkhawfu wa ima alxusn laakiin ilaahay awliyadiisa labadaa wuu ka fududeeyey wehelka ay isaga weheshanayaan daraadii alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun khawf ma haysto waa hamiga xusnina ma haysto ahhay ah ma laha waxaa maxaad u yeeli weyda iyo waxaa maxaad u yeeshay iyo waxaasi muxuu kuu dhaaf iyo waxaasi muxuu sidaa u noqday waa xusni waa murugo dee hamigaa iyo khowfkaasina ma haysto oo arrimaha ilaahay bay u daayeen afcaashoodana way wadayaan dalci dayn waa daynta oo kaa xoog badanta haddii ay dayntu ku legado dadba kaa adkaa siyaabaha laysaga adkaadaabay ka mid tahay in dayn laysku yeesho noocuu doonayaba in kastaba ha kaa itaal yaraadee qofka dayn kugu lihi markuu kaa soo horbaxo wadnuhunbaasi ku noqonaya ama wuu ku ashkatayn ama wuu ku qaanabiyo wuu ku fadeexadayn si unbuu odhan doonaa markaa de waa kii nebiguna caaisha markii ay tidhi maxaad ilaahay in badan baad dee ka magan gashaa waa kii yidhi dee qofku war buu sheegaa ballan buu qaadaa markaasuu intaba beeneeya marka dayn lagu yeesho idan dee waynu fahmaynaayo nimanka gaaladaee adduunyada fahmay sida dadka loo addoonsado casrigan isticbaaduljadiid waa adduyuun casrigan aynu taagannahay siyaabaha loo addoonsado dadku shucuubta iyo dowladahaba dayn unbaa la siinaya isagoo baahan unbaa la yaro bidhaansanaya waa loo dhiibaya waa loo dhiibaya loo dhiibaya waa lagu badinaya goordhowtana xiniiyaha la qabanaya ama dayntii baad bixinaysa ama waxaasaad yeelaysa waayahay taasumuu badinaya khalaas halabat irijaal rag iga xoog bata oo raggu hadday kaa xoog bataan weliba ragga aan iimaanka lahayn ama aanan la kacabsiga lahayn dee tudhaale ma leh tudhaale malo soomaalidu waxay idhaahdeen nimaan kuu turayn iyuu kuu talin halabatu dayn wey halabat rijaal wey halabat rijaal waa nin aan kuu turhaynin oo kuu talinaya kuma turhayo waanu kuu talinaya waa isticmaalka muslimka haysta casrigan aynu joogno bal caalamka sidaasunu eegoo saa u dhegayso uun waxa laga riwaayadsanaya lagu ciyaaraya sida bisad iyo jiir waa muslimka uun waa laga xoog batay kadibna markaasaa lagu ciyaaray halabat rijaal wadakara bacda maa dakarahu taymi intaa taymi uu sheegay in aan ahayn ayuu ink ayuu markaa qayb ka miduu sheegay xadiidkan anas iyo ka hore macnaha taymigu waa sanadka ragga ku jira can cabdillaahi bni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana yucallimuhum hada اducaa asxaabta ducadan uu barayay kamaa yucallimuhum suurata min alqur'an suurad qur'aankaa siduu u baro dadaalku ku bixiyo suurad qur'aana siduu dadka u bari lahaa buu ducadanna u barayay ilaa aayahoodii wey yaquulu wuxuu odhanayaa rasuulku allaahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam waacuudu bika min cadaabi alqabr waacuudu bika min fitnati almasiixi addajaal waacuudu bika min fitnati almaxya waalmamaat ducadaasoo aad inoogu soo noqnoqotay ducooyinka ataxiyaadka lagu akhriyana ilaahu cadaabka jahannabaan kaa magan galay ilaahu qabriga cadaabkiisaan kaa magan galay ilaahow masiixu dajaal dajaal waa ka xaq daboolka ah masiixna waa ka baadil baadilka la wareegaya caalamkao dhan buu masaxayaa soo taabanaya waxaan kaa magan galay fitnada qabriga fitnada nolosha dheh horta oo diintu inay kaa dhaawacanto oy diintu wax kaa noqoto oo darxumo ay ku soo gaadho diin la-aana fitnada geeriduna waa dee qabrigiio qofku uu ku fashilmo su-aalihii ilaahay can caaishaةa radia allahu canha ana اnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana yadcuu bihaؤulaaءi اlkalimaat erayadan qaaligaabuu ku ducaysanaya allahuma inii acuudu bika min fitnaةi الnaar wacadaabi الnaar wamin shari اlghinaa wاlfaqr qaninimada sharkeeda iyo faqriga sharkooda kuwaasuu cadaabkii dabageliya iyana waa cadaab kale dee hadduu ilaahay xoola kusiyaad ku kibirta ka war ood ilaahayna ka go'do ummaddana ka go'do iblaysna raacdo waa sidaas weeyo waxyaabaha ummadda ayaan darrada u horseeda ayay ka mid yihiin awoodaha ilaahay ummadda u siiyo awoodda ciidan ama xukun iyo awoodda aqooneed iyo awoodda dhaqaale marka ay dadku intay intaa helaan ku kibraan dal iyo dad iyo dunyaba way ku aafeeyaanoo way ku fasahaadiyaan aqoontooda iyo adduunkooda waxbuu kharaabiyaan sidaa uu nebiguba horraysiiyey calayhi salaatu wasalaam sharka qaninimadu ay leedahay ayaa ka sii dhib badan sharka faqriga uu leeyahay uu ka sii dhib badan yahay oo qaninimaduna sabir bay u baahan tahay faqriguna sabir buu u baahan yahay qaninimada sabirkeeda waxa weeye inaad nicmadan garato sababta lagugu dhiibay ilaahay kuu dhiibayna u mahadnaqdo meesheedana ka soo shaqaysa meesheedana dhigto intaa haddii la waayana dee waa sabir la-aan waxaan la idhaha faqriguna isaguna shar buu leeyahayoo dee qofku marka iimaan weyn aanu jirin ee iimaankiisuu daciif noqdo faqiirna noqdo maxaa ka soo baxaya iimaankiisu waa daciif maalan faqiirna uu noqday qofkii gobannimadii iyo diintiibuu tuuraya halkaa intuu waxu raadinayo isleeyaa dhimanin ama baktiin ayuu diintana iibsanayaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil diintiisii wuxuu ku iibsanayaa adduunyo yar sharaftiisii iyo tii qoladiisii iyo tii reerkooda iyo tii waddankoodana intuu isleeyaad gaajoonin buu ku iibsanayaa ayuu ku iibsanayaa markaasaa qof loo hanweynaa adduunyo yar ayaa halaagaysa waa taa aada arkaysee madaxdii muslimiinta iyo madax dhaqameedkooda in badan oo ka mida iyo mutacalimiintooda in badan bay gaaladu iibsanayaan intan qaada ama kursigaa qaada ama waxaa yeel annagana waxaa noo yeel ba saas yar noo noqo ama halkaa waxaa nooga soo ribood garee ama sidan yeel yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil waa faqrigu musiibadu leeyahy qof iimaan xoog le leh ayaa iska xejin kara faqrigoo ku sabraya can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam faqriguna waa qaybo yidhahdaan culimadu ilaa afar qaybood bay u qaybiyaan faqri ilaahay in la weydiista ay tahay bal adiguba baladba bal faqriga ayaa garanaya waaye waa faqri lagu ducaysanayo oo aada leedahay ilaahay ow faqrigaa isii arka ayaa gartay faqrigaa mid ilaahay laga magan galo mooyaane faqri lagu ducaysto ma haysaa qiilkiisa waa idin soo baari insha allah laakiin aan sheegnabe ya oo ma oo ah kuu nebigu ku ducaystoo ah faqriga aynu ilaahay u baahan nahay weeye subxaana wa tacaala ilaahay sow dhammaanteen uma baahnin alla muxuu uhi yaa ayuha annaas antum اlfuqaraa'u ilى allah dadkiinan oo dhan ilaahay baa u baahantay nebi muusena wuxuu ihi qaala rabbi inii lamaa anzalta ilaya min khayrin faqiir fii suurati اlqasas ilaahw faqiir baan ahay faqiir waan kuu baahnahaye faqrigaagaas faqrigaa aan qabo ee aan adiga kuu baahanahay ilaahay waxisii marka dhammaanteen ilaahay xaggiisa marka loo eego waxaynu ku ducaysanaynaa ilaahw fuqaraa baanu ilaahw fuqaraa marka addoonku in faqriga ilaahay baahidu u qaba ay ka lunto dee waa inu kibrayn taasina markaa faqriga qayb faqriga qaybta u daranina waxa weeye qaybta faqru nafs faqri xagga nafta ah waa kan aynu ka soo warramayno qofku dunyaba wuu haysan karaa isagoo dunyo haysta ayaa faqri nafta ahi hayaa way iska ganacsado weyn ama maalqabeyn weyn wey laakiin waa faqiir fii nafsi oo halkaasuu laabtu faqrigu u fadhiya marka xooluhu waxba kama tarayaan dad iyo dunyo daara wuxuu hayaa sidiisuu karaya uu kululyahay waxba kama tarankaa faqiir fi lmukhtanayaat waxaa jira faqri qofku waxaan la ururiyaya alaabtan uu faqiir ka yahay wax badan ma haya uu iska faramaran yahay laakiin dee waa qaniyun hina nafsi buu hayaa waa qaniyun fii nafsi marka faqrigaasina waxba qofka ma yeelo faqriga ugu darani waxa weeye muqhtanayaadkii iyo maalkiiba ha haystee waa faqrigaa nafta oo xataa hadduu faqiir yahay oo qaninimadii nafta uu hayo faqrigiis waxba yeeli maayo faqrigaas waxba yeeli maayo waayo rasuulkaba ilaahay wuxu uhi wawajadaka caa'ilan faaqna ilahay adigoo faqiiruu ku helo qani buu kaa dhigay maalna muu haynin عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم إلهي وحان كان مغلي فقرق النفط وحان كان مغلي قلة يفرم برنامت وحفيق بقفك أوايه ذلة دلقة قفك مسلم كوا عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مركا عزي ayuu qofku leeyahy daliil maaha qofka muuminka waxaan kaa magan galay min an adlima aw udlama min an adlim anigu inaan dadka dulmiyo aw udlam aniga lay dulmiyo inaad daalim noqoto iyaduna waa dhib weyn in adiga lagu dulmiyona waxay sheegaysaa dulli iyo dacf can ibni cumara qaala kaana min ducaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ducada nebiga waxaa ka mid ahaa isticaadadii baynu ku jirnaa اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك إلها وحان كان مغان قالي من زوال نعمتك نعمة دادو إنا إيغا سوشو نعمة دادو إنا إيغا ترترانتو أو إضافتو نعمة إلهي كما مارمين وتحويل عافيتك عافيماتك أدانيغا إسيسي إنو إيغا حويلمو وعافيماتك ودافع عذر يمادو وفجاءة نقمتك الشعر بقى دعاية الحكاية بدل الله يركو قاطوه